إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti waan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa qof shacaba ku toogtay magaalada muqdisho waxaa magaalada muqdisho lagu toogtay mid ka mid a ilaalada gaarka ahi guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka toddoba askari ayaa dowladda federaalka looga dilay weerar qarax ah oo ka dhacay deegaanka ambareyso ee gobolka shabeellaha hoose weerar kala duwan oo ka dhacay gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo gado ayaa lagu ekeeyey qaar ka mid ah saldhigyada shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka maamulka somalilan ayaa xabsiga dhigay gabaryar oo ay kufsadeen shan rag ah iyagoona sii daaya raggii falkaas ku kacay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo afjartay khilaaf muddo soo jiitamaya oo ka dhex jiray beel ka mida beelaha dega wilaayada maamulka puntland ayaa xiray mid ka mida dhallinyaradii qaybta ka ahaa oo loole looga soo horjeedo jarista iyo dhoofinta dhirta toogasho horleh oo khasaare geysatay ayaa ka dhacday gudaha dalka maraykanka الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة warkii iyo faahfaahsan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo qof shacab ah ku toogtay magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan ruux ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk oo isna muqdisho lagu khaarijiyey waxaa ka waramaya mahad ciidanka dowladda federaalka ayaa maalintii shalay magaalada muqdisho ka geystay dilal kala duwan oo sabab u noqday dhimashada dad shacab ah iyo kuwa iyaga dhexdooda ah askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo dhacayay maanduuriyaha qaadka xili ay ku sugnaayeen suuqa xamrweyne ayaa waxay ooda ka qaadeen rasaas noolnool oo ay si bareer ah ugu dileen qof shacab ah ciidankan ayaa markii ay dilka geysteen kadib waxay goobta ka qaateen dhowr xidhmo oo maandooriyaha qaadka ah iyagoo horey usii dhaqaaqay mana jirto cid daba gashay goobta uu dilku ka dhacaya ayaa ahayd meel aada ugu dhow madaxtooyada villa soomaaliya waxaana loo badinayaa sida ay wararku sheegayaan in ciidanka dilka geystay ay ka soo baxeen madaxtooyada dhanka kale askari ka tirsan ilaalada gaarka ah ee guddoomiyaha gobolka banaadir ninka lagu magacaabo cumar finish ayaa lagu dilay iridka hore ee dekadda magaalada muqdisho xilli uu halkaas ku sugnaa askarigan ayaa magaciisa lagu sheegay xuseen abuukar nuur waxaana ay wararku sheegayaan in uu dilkiisa yimid kadib markii ay murmeen askari kale oo ka tirsan dowladda federaalka ciidanka dowladda federaalka ayaa si bareer ah iskaga laayay shacabka magaalada muqdisho iyagoo aan kala soocin caruur iyo ciroole waxaana intaasu sii dheer dilalka iyaga dhexdooda ah iyo dhaca iyo boobka ay ku hayaan dadweynaha waa mahadsan tahay mahad cubeyd toddoba askari ayaa dowladda federaalka looga dilay weerar qarax ah oo ka dhacay deegaanka ambareyso ee gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo ku aadan weerar kala duwanna oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada hesheeya ee askarta dowladda federaalka ee gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo gada waxaa soo jeedinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan islamarkaana lagu beegsaday shisheeyaha iyo dowladda federaalka kuwaas oo qaarkood khasaare ka dhasheen haddii aynu ku horrayno gobolka shabeellada hoose howlgal loo adeegsaday qarax islamarkaana ay fuliyeen guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ku beegsadeen bar isku imaatin ah islamarkaana ay ku qayilayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan ayaa shalay gelinkii dambe qarax lagula beegsaday deegaanka ambareeso oo dhacduleedka degmada baraawe waxaana xilli ciidamadani ay ku mashquulsanaayeen maandooriyaha qaadka mar qura hoostooda ka kacay qarax loo diyaariyey halkaasna waxaa ka dhashay khasaare badan oo soo gaaray askartii goobta ku sugnayd dhimashada waa toddoba askari oo ka mid a askartii dowladda federaalka ee halkaa lagu beegsaday sidoo kale waxaa meesha laga qaaday askari dhaawac darani soo gaaray sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalo weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ee uganda iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka waxaana weerar lagu qaaday saldhiga ciidamada uganda ku leeyihiin degmada janaale sidoo kalena waxaa la weeraray askarta halkaa ku helinaysa ee dowladda federaalka isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada ugandheeska ku leeyihiin garoonka degmada baraawe dhawaqa rasaasta ayaana laga maqlayay halkii ay ku sugnaayeen ciidamada weerarka la kulmay isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay sidaasoo kale ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska kaas oo ku yaala deegaanka buurcalow ee asna hoostaga degmada baraawe dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye oo ku taala duleedka xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiluwaa waxaana xeradan la weeraray ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa ugandheeska ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano xero maslax isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala warshada annaciim ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho dhanka gobolka gedo ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka fariisinka la beegsaday ayaa ku yaala degmada garbaharey ee gobolka gedo waxaana ciidamada dowladda federaalka ee weerarka lagu qaaday ay ku sugnaayeen halka loo yaqaano xerada w f b maamulka somalilan ayaa xabsiga dhigay gabar yar oo ay kufsadeen shan rag ah iyagoona sii daaya raggii falkaas ku kacay cali aadan ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada wajaale ee ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ku warramaya in halkaas lagu kufsaday gabar yar haddaba gabadhii ay dhibaatadu ku dhacday ayaa ka warramaysa sida ay wax u gaareen saa markaan bajaajka u soo galay een lugta u horey soo saaray ayuu mindi igu qabtay wuxuu igu yiri car juuqdhe mana hadli kartid juuq car juuqdhe mana hadli kartid kadib suu iisii waday wuxuu igeeyey guri guribuu igu haystay lix habeen lixdii habeen markuu igu haystay uu kolba suu doona iga yeelay baa afar nin afar afar niman ayuu iigu yeedhay afartii niman markuu igu yeedhay iyo isagii baa shantoodiibaa bajaaj bay soo kaxaysteen bajaajkii bay igu kaxeeyeen magaalada meel ka baxsan ayay igeeyeen say doonaan markay iga soo yeeleen baa isaga kii i kaxaystay markii hore iyo ku kale ayay kasoo tegeen markay iga soo tegeen baa saddexdii nin baa igu soo hadhay saddexdii nin iyagoo leh ma dilaa kawma kaga siinaa ma gowracnaa baa askarta roondada oo wareegaysa ayaa meesha iigu timiday markay meeshii timiday ay arkeen nimankii way baxsadeen anigiiba meesha jooga ayay soo qaadeen waxayna ay keeneen saldhigga wajaale arrinta xanuunka badan ayaa ah in uu maamulka somalilan u xukumay in gabadhu ay iyadu raalli ku ahayd falkaas waana tan iyada oo arrintaas ka warramaysa saldhigga wajaale markay i keeneen baan wiilka reerkoogii baan sheegay reerkoogii markaan sheegay baa hooyadii baa lasoo xidhay hooyadii markii lasoo xidhay bay hooyadiina waxay sheegtay hooyadiina waxay sheegtay kuwii kale kuwii kale hooyadiina sheegtay kuwii kale ayagana hooyooyinkood baa lasoo xidhay markii hooyooyinkood lasoo xidhay ee hooyooyinkood lasoo xidhay baa aniga o b gii waxaa laygu qoray inaan anigu maxay hayday raalli ka ahaa oon anigu leeshiiyey oon anigu maxay hayday raalli ka ahaa oon anigu leeshiiybaa oo biigii lai geliyo aniga laygu qoray taliyaha cabdilaahi sabilne baa aniga meeshii iyagiina uu sii daayay anigana meeshii igu raabay intaasoo idil waxaa ka sii daran in markii dambe ay maxkamaddu sheegtay in gabadhu dhimirka loogu jiro balse dhakhtar caafimaad oo loo geeyey uu sheegay inaysan jirin xanuun xagga dhimirka ah kadib markuu aniga meesha igu raabay aan aniga meesha ku dhabaatan aan ku dhibaataysnaan meesha iskaga jiray baa isagoo wajaala usoo xaggan hargeysa usoo kacaya oo soo socda maqhrib ayaa anigi soo qaaday maqhribkii markuu soo qaaday baa suu ii soo waday baa wuxuu i keenay saldhigga waj saldhigga ku yaala gibili gibili markuu i keenay baa waxaa layidhi way waalan tahay naagtan waana xagga dhimirka ee dhakhtarka waalida ee gibili ku yaala geeya maxkamadii baa laygeeye maxkamadii baa layga sii qaaday waxaa lay geeyey dhakhtarkii dhakhtarkii baa yidhi inantan yar ma waale waxaad ku sheegaysiina maaha kadib waa lay soo celiyey arrintan oo muujinaysa cadaalad darrada iyo fasaadka baahsan ee ka jira goobaha uu ka arrimiyo maamulka somalilan waxaana tan ay bannaanka soo dhigtay sida uu maamulada ku daaban shisheeyaha uu u suumin guurinaya dhaqamada xun ee ka dhanka ah shareecada islaamka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo afjartay khilaaf muddo soo jiitamaya oo ka dhex jiray beel ka mida beelaha dega wilaayada maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya kulankan wadatashiga ah oo socday muddo isbuuc ah islamarkaana ka dhacay degmada buu'a qable ayaa waxa uu dhex maray odayaasha iyo waxgaradka beesha saddex cumrow iyo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kulanka waxaa berber socday dowlad diini ah oo ay qaateen waxgaradka iyo odayaasha beesha muddada kulanka u socday wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxa ay ku guulaysatay in ay xaliso khilaaf soo jiitamayay oo ka dhex taagnaa gudaha beesha sheeguuleed abunabhaan oo kelimad ka jeediyey gabagabada kulanka ayaa la dardaarmay odayaasha beesha saddex cumrow waxaan rabnaa saddex cumarow reer maadle walaalahana reer ciise reer eyle intuba markaad laabataan sideeda nabadoonnada iyo dadka akhyaartoo meesha fadhiya iyo waxgaradka idinka dambeeya abaabulka ugu weyn inuu noqdo tuulooyinkiina in madaaris qur'aan kulli laga abaabulo jihaadka waa inay aadaan wiilashiina soo sax maaha hadday wiilasheenna jihaadka aadna been maan sheegayna annagu wiilashiina waa inay jihaadka aadaan gabdhihiina waa inay mujaahidiinta taageeraan odayadeenna waa yeellada hadday socon waayo inay soo duceeyaan ilaahu gaalada halaag ilaahu mujaahidiinta guulee macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan ayaa soo dhoweeyey midnimada iyo heshiiska ay gaareen beesha saddex cumrow arrinkan asiga ciddii xambaartay oo hoggaan ah oo ummaddii ula laabanayso waxaa waajib ku ah arrinka saddex cumrow oo ku midoobay oo ilaahay kitaabkiisa ah oo difaaciisa ah in xagga markay tagaan ciddii kala furfuraysa ciday doonaan ha ahaadaane iyagoo midaysan gacanbiri ay saga qabtaan iyagoo kaalmaysanayo walaayadooda islaamka insha allah waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aan u dardaarmaa in muxuu ahaa jamaacanimadaasi lagu dadaalo talada intaas la eg waxay ku hagaagi kartaa asamca wadaac in lis maqlo oo lis adeeca arrinkan uu ku soco karaa waxaa kulanka ka hadlay odayaasha beesha saddex cumrow kuwaasi oo madasha ka ballan qaaday in ay hirgelin doonaan heshiiska iyo midnimada ay gaareen iyagoo wilaayada kaga mahad celiyey dadaaladii ku wajahnaa xalinta khilaafka ka dhex taagnaa gudaha beesha saddex cumar maanta way midowday ninkii ogaay saddex cumar inay kala tagsaneeday way midowday allaahu akbar yay u midowday waxay u midowday diintay u midowday inay qabsato heshiis dhab ahoo kama dambayn ahoo diinta islaamka loo fiiriyey dadnimada loo fiiriyey aan gaarnay maanta falilaahi alxamdu marka saddex cumar maadaama ilaahay na kulmiyey walaayay nuskaan keentay inaan waktigeenna ka faa'iidaysanno madaarisii macdi aan samaysanno dadkeena naarta ku hoobanaa iyo annagaba inaan iska qabanno si kastaba ha ahaatee wilaayada hiiraan iyo wilaayaadka kale ayaa ku baxa oo xaliya khilaafaadka iyo madmadowga soo kala dhexgala beelaha soomaaliyeed xilli shisheeyaha iyo lajiriyaashooda ay isku hubeeyaan qabaa'ilada soomaaliyeed marka khilaaf iyo colaad ay soo kala dhex gasho maamulka puntland ayaa xiray mid ka mid ah dhallinyaradii qaybta ka ah ole looga soo horjeedo jarista iyo dhoofinta dhirta zakariya cumar ayaa ka waramaya
wiilkan dhallinyarada ah ee maamulka puntland uu xabsiga u taxaabay ayaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa amiin guuleed waxaana uu qayb ka ahaa ololo ay wadeen koox dhallinyaro ah islamarkaana ay uga soo horjeedeen dhoofinta dhirta gaar ahaan geeduquwaaxa waxaana wararka qaarkood ay tibaaxayaan in wiilkani markii hore lagu xiray xabsi ku yaala magaalada garawe balse mar dambe ay la baxeen ciidamo taabacsan hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka maamulka puntland amiin ayaa waxa uu sheegayaa in arrinta dhoofinta dhirta ay qayb ka yihiin madax iyo xubno sarsare oo ka tirsan maamulka puntland waxaana xusid mudan in wiilkani mar sii horreysay sidaan oo kale loo xiray maamulka puntland ayaa qayb ka ah maamulada ay shisheeyaha dhiseen kuwaas oo xaalufinba aan ku haya dhirta qaybaheeda kala duwan islamarkaana sandareertada yar dhaafsanaya danta guud ee bulshada dadka sida dhow ula socda siyaasadda shisheeyaha iyo damaciisa ayaa arrintan ku tilmaamaya damac istaraatiijiyad fog leh oo ay la damacsan yihiin shisheeyaha waddankan iyo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan taas oo ah in dalka marka hore laga xaalufiyo dhirta iyo waxyaabaha danta guud ee bulshada si bulshada iyaga ugu gacan horsadaan warkan saa ka dhegaystayaal waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan toogasho hor leh ayaa ka dhacday gudaha waddanka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in toogasho hor leh ay ka dhacday gudaha waddankaas taasoo geysatay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen toogashadan oo si gaara kaga dhacday goob ay ka dhacaysay xaflad qalinjabin ah taasoo ku taala magaalada atlanta ee gudaha maraykanka sida ay warar ku tilmaamayaan goobta weerarku ka dhacay waxay ahayd meel ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan waxaana mar qura isbedelay jawiga goobta kadib markii ruux hubaysan oo rasaas ooda kaga qaaday toogashadan ayaa kusoo aadaysa maalmo un kadib markii weerar dhiig badan uu ku daatay uu ka dhacay gobolka texas ee maraykanka weerarkaas oo lagu beegsaday iskuul ayaa waxaa lagu dilay inka badan labaatan ruux oo maraykan ah warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa